kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal mar kale iyo maqal kale halkaad naga dhegaysanaysaan waa miir podcast afar iyo tobanka february iyo waxaan isku begnay qoraal waa cabdi saciid leeyahay oo la yidhaahdo falsafadda jacaylka dhegaysa habboon maanta waa afar iyo tobankii febraayo waa maalinta jacaylka sidaa aawadeed sadarrada soo socda waxaan wax yar ku gorfayn doonaa falsafadda jacaylka waa hubaa in akhristayaal badani ay isweydiin doonaan waxay tahay aqoonta iyo khibradda gaarka ah ee aan u leeyahay jacaylka ee fursadda ii siinaysa inaan ka hadlo been allaacaayay ma jirto khibrad gaar ah oo aan jacaylka u leeyahay laakiin yaa yidhi jacaylka waxaa ka hadla kuwa aqoonta iyo khibradda u leh runtii jacaylka waxaa ka hadla kuwa aan khibradda u lahayn kuwa khibradda u lihi jacaylka kama hadlaan waxna kama qoraan ee waa ku noolaadaan dunida oo idil suugaanta caashaqa ah waxaa curiya kuwa caashaqa ku fashilma cilmi boodhari haddii uu jacaylka khibrad u lahaan lahaa oo uu ku guulaysan lahaa gabayo jacayl ah ma uu tiriyeen ee jannada jacaylka ayuu aayar iska duurduuran lahaa ninkii soomaaliyeed ee la weydiiyey hebelow xaaskaagu waa qoloma waa kii ku jawaabay war sidaan isugu raysannayba maanigaa yidhi aabbaha waa kuma wadaadkii ibnu xasmi al andalusi oo noolaa sagaal boqol afariyo sagaashan ilaa kun lixdan iyo afar ciise dabadii buuggiisa kuu shaqooleyda duqul xamaama oo lagu tiriyey inuu yahay kan ugu quruxda badan buugta carabiga lagu qoray ee jacaylka ka faallooda bilowgiisa wuxuu ku leeyahay jacaylku diinta munkar kuma ah shareecadeennuna ma reebin maxaa yeelay qulubtu waxay ku jirtaa gacanta eebbaha sharafta iyo weynaantu ay u sugnaadeen waxaana wax jeclaaday qaar badan oo ka mid ah khaliifyadii hanuunsanaa iyo imaamyadii toosnaa alxubbu laysa bimunkarin fi diyaana walaa bimaxduura fii shariica ida alqulubu biyadi illaahi casaa wajalla waqad axaba min khulafaa'i almuhayidiina walaa'imati araashidiina kaiiran ereyga jacayl wuxuu ka mid yahay ereyada dareenka muujiya kuwooda loogu adeegsiga badan yahay taas soo jirta haddana waxaa la yaab leh in uusan jirin qof si buuxda u qeexi karaa waxa jacaylku yahay sababta arrinku sidaa u noqdayna waxaa lagu sheegay in afka iyo dareenka meelo kala duwan laga xukumo afka ama luqadda waxaa lagu maamulaa dhanka bidix ee maskaxda halka dareenka lagu maamulo dhanka midig ee maskaxda sidaas darteedna dareenka iyo ereyada la doonayo in la cabiraa si buuxda isuguma dhigmaan qofku wuxuu awoodaa in uu dad kala duwan mid kasta ku yidhaahdo waan ku jeclahay isaga oo dareenno kala gedisan dadkaas u haya tusaale ahaan waalidka walaalka ama walaasha widayga ama saaxiibka xaaskaaga caruurtaada iyo dad iyo walxo kale ayaad sheegtaa in aad jeceshahay laakiin jacaylka aad dadkaas iyo walxahaas u haysaa isku nooc maaha hal macne oo isku mid ahna kuma laha taa waxaa weeliyey in aalaaba jacaylka lagu qeex inuu yahay dhaqaaqa wadnaha oo waa tan fanaanada farxiya fiska ay ka cabanayso dhaglaynta wadnaheeda dareenka jacaylka ee wadnuhu la dhagleeya ma laha heer sugan balse sida iimaanka ayuu kordhaa ama yaraadaa ama gebi ahaanba guuraa jirkayga fakarkayga iyo duruufahayguba si joogto ah bay isu bedelaan isbeddelkooduna wuxuu keenaa isbeddelka dareenka jacaylka ee dadku ay wadaagaan griigii hore jacaylka waxay u qeybiyeen toddoba nooc carabtuna waxay gaarsiiyeen saddex iyo toban darajo iyo weliba ka badan sida dad badan og yihiinna jacaylku waa indhoole aan la saadaalin karin ka hadalka jacaylka waxaa loo khushuucaa marka afka iyo dareenku ay isu soo dhowaadaan sababtaas darteed baana fanaanka iyo gabyaagu ka hadalka jacayl uga badsadaan faylasuufka fanaanku wuxuu caashaaqaa quruxda faylasuufkana wuxuu calmadaa runta fanaanku wuxuu ka duulaa sheeko xariirta tidhaahda labada caashaqa wadaaga bilowga hore xagga alle ayay ka mid ahaayeen dabadeed waxay ku kala tagaan uurka hooyooyinka laakiin jacaylka ayaa midnimadooda asalka ahayd mar kale dib ugu soo celiya oo jacaylku qadar hore oo aan la baajin karin buu ku dhisan yahay tusaale ahaan sheeka xiriiraha gariiga midooda waxay sheegtaa in ruuxa aadmigaahi asalkii hore ee abuurkiisa uu lahaa laba madax afar gacmood iyo afar lugood laakiin goor dambe ayaa ilaah u carooday oo labo u kala dhambalay dhacdadaas ka dambeeyey dadku waxay bilaabeen in ay raadiyaan qeybta ka maqan waana halkaas meesha hilowga jacaylka dadku uu kasoo jeedo oo qofka wax jeceli waa dhaawac qeyb jirkiisa ka maqan baadigoob ugu jira in xilku sidaas yahayna waxaa daliil u ah sida labada isjecel ay hab isu siiyaan isu dhunkadaan dhunkashada iyo habsiinta waxaa looga dalinayaa in qeybta kaa maqan lagula midoobo ummadaha oo idilnaa labka iyo dhadiga iscalmadaa waxay ku tilmaamaan in ay isdhammaystirayaan falasuufka runta calmaday isagu sheeka xariirahaas ma liqi karo oo wuxuu ku khasbay inuu weydiinka keeno runtiina dad badan baa u haysta in falsafadda iyo jacaylku aysan shaqo isku lahayn balse sida dhabta ah falaasifadu sida uunka kale bay wax u jeclaadaan islamarkaana mowduuca jacaylku saami weyn buu ku leeyahay baaritaanada falsafadda maxaa yeelay ereyga falsafad macnihiisu waa jacaylka runta ama jacaylka xikmadda qoraalada maraajicda ah ee loo noqdo marka jacaylka laga hadlayana waxaa qoraalada maraajicda ah ee loo noqdo marka jacaylka laga hadlayana waxaa ugu horeeya buugga martiqaad the symposium ee uu qoray faylasuufkii gariiga ah ee balato martiqaad waa madal ay isugu yimaadeen dad badan oo ay ka mid yihiin falaasifo gabiya iyo hal-abuur kale oo dhammaantood ka qayb qaadanaya dood ku saabsan mowduuca jacaylka tusaale ahaan weydiimaha falaasifadu ka doodeen waxaa ka mid ah jacaylku ma wax macno lebah mise waa ismoodsiis dadku u baahdaan jacaylku ma jannaa mise waa cadaab ma liibaanba mise waa hoog jacaylku ma nafuridba mise waa naf jeclaysi dhanka kale marka qofku uu sheegayo in uu qof kale jecel yahay qofka ma qof ahaantiisa ayuu jecel yahay mise sifo iyo wax kale oo uu ku arkay buu ku jecel yahay sida caqli ama maal qurux iyo wixii la mid ah guud ahaan falaasifadu waxay isku dayaan inay jacaylka caqliyeeyaan laakiin sida dadka badankoodu ay ogyihiin jacaylku waa nooc sixirka ka mid ah oo dhankiisa caatifadda ayaa ka badan dhankiisa caqliga waxaana la sheegaa in uu sakhrad iyo suuxdin leeyahay xaqiiqadaas falaasifadu waa ogyihiin laakiin waxay isku qanciyeen in mowduuca wax laga dheefo marka si fiican loo lafakaro jacaylka sidii uu ku tilmaamay gabyaaga carbeed ee maxamuud darwiish uu yiri beenteenna runta ah alxubu kadibtuna saadiqa taa ogeed jacaylka ugu macaan waxaa wadaagi kara laba aan isu dhoweyn ama xitaa aan isaqoon gabayada iyo sheekooyinka jacaylka ah ee ugu quruxda iyo quluuda badanna waxaa alifay wadaadada suufiyada suufigu wuxuu gabay u tiriyaa jacaylkiisa jacaylkiisuna waa alle uusan weligii u arag sida walxaha maadiga ah loo arko ugu yaraan arrinkani wuxuu rumoobayaa waadada suufiyada ee saddexda diimood ee ibraahiimiga ah yahuudiyadda masiixiyadda iyo islaamka waxaa taa dheer in jacaylka suufigu uu damac ka maran yahay oo suufigu alle uma caashaqo janno uu ka dalbanayo ama ciqaab uu ka cabsanayo darteed ee wuxuu u caabudaa in eebbe uu cibaado iyo caashaq mudan yahay oo keli ah maa cabadnaaka khawfa min naarika walaa damcan fii jannatika sidaas awgeed waxaa la yidhaahdaa ciddii doonaysa in ay jacaylkoodu uusan marna dhadin waa in ay marmar ama xataa abidkeed ay ka dheeraataan cidda ay jeceshahay oo ay badaha gadaashooda dhambaallo dhaadheer isaga soo lalayaan dabca farsamada casriga ah ee codka iyo sawirada sida fudud la isugu diri karo arrinkaas waxbay ka beddelaysaa oo jacaylku in uu raago iyo in uu dhaqso ku burburo labadaba waad ka qayb qaadan kartaa filasuufkii barner showna waxaa laga hayaa in uu yidhi waa doqonnimo in laba isjecel ay isguursadaan oraah mar lagu sheego xadiis marna lagu sheego murti carbeedna waxay tidhaahdaa ha lagu jeclaadee booqashada yarayso zur qibban tastad xubban soomaaliduna waxay tidhaahdaa haddaad ammaan rabto waa la dhintaa ama waa la dheeraadaa waxay ku warameen in xaajigii juxa ahaa uu jeer dhaxdin hoteel degay shaqaalihii dhaxdinta ayaa waxay ku yidhaahdeen soo dhowo waxaad na ogaatay in wax kasta aan u samaynayno si aad u dareento inaad gurigaaga joogto juxana wuxuu ugu jawaabay fadlan sidaa ha yeelina waayo gurigayga waxaan uga soo tegay si aan maalmo uga caragadisto ma doonayo inaan dareemo in aan gurigayga joogo balse waxaan doonayaa in aan dareemo in aan joogo dhaxdin nabad ah oo xeeb qurxoon ku taal halkan qoraaga ayaa iska hadlaya oo soo gelinaya in isaga ku saabsan wuxuu yidhi waxaan xasuustaa in aan mar aan safar ku jiray aan garaacay telefonkii xaaskayga laakiin waxaa iga qabatay wiil aan dhalay oo markaas labiyo toba jir ahaa kolkaan wax yar isweeraysanay buu wuxuu igu yidhi aabba isdeji weedhii u adeegsaday waxay ahayd aabbo cam down maxaa jira ayaan idhi shalay lee naga tagtay ayuu wiilkii ugu halceliyey haddaan shalay idinka tegayna waxaad ii wareysanaysaa sidii aan muddo dheer ismoogeyn ayuu wiilka yidhaahday markaas baan ku baraarugay inuu igu jiray dareen tebid ah oo aan mar hore wixiisay sugaanta jacaylka ah kuwa ugu filka weyn waxaa ka mid ah heesta baybalka lagu xusay ee lagu magacaabo heesta saleebaan song of salamon heestan inkastoo ay baybalka kusoo aroortay haddana waxaa lagu doodaa in hees diini ah aysan ahayn ee ay tahay hees caashiq ah heestan ninka caashiqu ayaa isaga oo tilmaamaya qofta uu caashiqay ayuu wuxuu ku leeyahay waxaad tahay ceebka saliim deres no following you waxaana la rumaysan yahay in sabankii saleebaan ka hor ilaa iyo maantada la joogo kuwa wax caashiqa ay tilmaantaas adeegsadaan jacaylku sida la isla qiray wuxuu leeyahay indha la-aan muddo lala arki waaya nusqaanta cidda la jecel yahay hase ahaatee xaqiiqadu waxay tahay in uusan jirin insaan ceebka saliimahi oo ruux kasta wuxuu leeyahay nusqaan lagu dhaliilo waana midaas sababta dhalisaa kufaakaca jacaylka ku yimaada jacayl aan marna caro lahayn lama wadaagi kartid qof aad aqal wadaagtaan oo jikada iyo suuligu ay idinka dhexeeyaan waayo ma jiro qof mar walba malaa'ig ah oo innaba wax la aqoonsada aan samayn qofka doonaya inuu helo jacayl aan saacadna isdhimin waxaa la gudboon inuu alle ama cid dhimatay uu midkood caashiqo labadaas baa laga yaabaa in caashaqoodu uusan nusqaan yeelan alle iyo duulka dhintay sida aad doonto baad ula tacaamuli kartaa maxaa yeelay labadaasi taageero kaagama baahna laakiin dadka noole sidaad doonto ulama dhaqmi kartid waayo dadka noole waxay u baahan yihiin taageeradaada eebaya qofkii xijaabtay haddii aadan muddo xasuusan marka aad xasuusato ayaad xiriirkooda soo ceshan kartaa iyaga oo aan ku dareensiin inaad xumaysay laakiin dadka nool sidaas lagama yeeli karo oo caro iyo xisaabtan bay nafta kaaga qaadayaan xiriirka dadka nooli wuxuu u baahan yahay taxadar iyo feejignaan joogto ah haddii kale waad isa seegaysaan taa macnaheedu maaha in dadku xun yihiin balse dabeecadda aadanaha ayaa ah inuu yahay noole aan dhammaystirnayn oo baahi iyo cilado leh una baahan in la taageero taa awgeedna ma jiro qof qof kale baahidiisa si joogto ah waxa qabtiri kara oo mar kasta ka farxin kara aanna xasuusanno in xaasaska ambiyada hawliyada boqorada iyo xitaa ilaahyadu aysan cabasho la-aan ahayn ruuxa akhriya taariikhda diimo wuxuu ogaanayaa in ilaahyadii ummadihii hore sida kuwii griiga iyo kuwa weli hindadu caabudaan ay xaasaskoodu ka cabsan jireen barbaarta ku fakaraya inay helaan gabdho aan in lahayn waxaan kula talinayaa in ay sugaan xuralciinta aakhiro maxaa yeelay iyaga ayaa lagu sheegay in aysan lahayn wax la aqoonsado ama la saluugo barbaartu iyo qalad iga fahmin oo u qaadan in romansiga oo dhan aan duminayo romansiga waa loo baahanya laakiin waxaa buugta iyo filimaanta romansiga ah ay ka waramaan iyo waaqaca dhabta ah ee nolosha ka jira way kala duwan yihiin qays iyo leylo romeo iyo juliyet khasre iyo shiiriin iyo khiyaar kale oo badan oo romansiga dunida caan ku ahi waa khayaal ka turjumo baahida iyo rajada dadka laakiin runta dhulka ka jirta kama ay turjumaan yeelkadeed nolosha oo dhan baa dhib ah in nolosha lala halgamaana waxay ka dhigan tahay in la isku dayo in dhibka lala qabsado jacaylkuna noloshaas dhibka ah ayuu qeyb ka yahay sida noloshu harjadka u tahay buu isaguna harjad iyo halgan ugu baahan yahay taa awgeed jacaylka midhodhalka ah ee ifka lagu arkaa waa midka lagu mindido ee maalindhada maalinta ku xigtana dib u ubixiya waa jacaylka markuu duugoobo dib isu cusboonaysiiya xaqiiqadiina waxaa nolosha dhadhanka iyo quruxda u yeela waa jacaylka ruux walbaa wuxuu halgan ugu jiraa si loo jeclaado waxaa nolosha iyo geeridu ay ku kala gedisan yihiin waa jacaylka oo qofku waxbuu jecel yahay ama waa meyd socda aw man kaana meytan fa axyaynaahu waxaana la yidhaahdaa qofku jacaylka ka hor waa walax markuu wax jeclaadana waa wax walba jacaylka kadibna waa waxba yahay filosoofkii alberto camusna waxaa laga hayaa inuu yidhi haddii aan akhlaaqda buug ka qori lahaa waxaan qori lahaa buug boqol bog ka kooban sagaaliyo sagaashan iyaga oo maran baan ka tegi lahaa bogga ugu dambeeyana waxaan ku qori lahaa anigu waxaan aqoonsanaya hal waajib oo qura waana in wax la jeclaado i recognize only one duty and that is to love jacaylka dadku sheegto badankiisu waa nooc loogu yeero jacaylka kalluunka waa ruux danaysi dabada ka riixaya laakiin jacayl aan carabka dhaafaysnayn ku ugaarinaya sida la wariyeyna nin kalluunku cashaynayabaa waxaa la weydiiyey maxaa kalluunka u cunaysaa ninkiina wuxuu ku jawaabay maxaa yeelay kalluunka waan jeclahay markaana qofkii su-aasha weydiiyey baa wuxuu ku yidhi kalluunka waad jeceshahay waana sababta midda kugu bixisa in aad biyaha ka soo saarto oo aad shiisho dabadeedna aada cunto ha ii sheeg inaad kalluunka jeceshahay waxaad jeceshahay naftaada kalluunkuna dhadhan macaan buu kuu leeyahay saas darteedna waxaad diyaar u tahay inaad disho oo aada cunto inta badan jacaylka dadku sheegtaa waa noocaas loo yaqaan jacaylka kalluunka wiil ama gabar ayaa wuxuu arkayaa qof cajabiya oo ugu muuqdaa in uu haqabtiri karo baahidiisa jireed iyo tiisa nafeed markaas wuxuu la soo boodaya hebel ama heblo waa jeclahay ma jeceshahay mise dan baa kaa gashay ma adiga ayaa taada ka fekeray mise qofka kale dantiisa iyo waxa uu rabo ayaad ka fekertay qofkaas wax wadaa jacayl ma aha ee waa hunguri qofka kale ayaa wuxuu ugu muuqdaa inuu yahay jaranjaro uu dantiisa ku gaari karo qofkaasi wuxuu jecel yahay naftiisa jacaylkiisuna wuxuu la mid yahay midka uu sheegtay qofka kalluunka u malabsanaya waa jacayl la mid ah kan waraabuhu wananka u qabo filosoofkii federation stage oo jacaylka wax badan ka yirina wuxuu ku dooday in dadku qofka ay ku andacoonayaan in ay jecel yihiin ay u arkaan sida alaab ay leeyihiin oo ay doonayaan in ay u maamulaan sida badeeco ay suuqa ka soo iibsadeen oo kale jacaylka dhabtahay waa bixin waa in qofka kale sida uu yahay iyo waxa uu jecel yahay aad ku ogolaato dhibkuna ma aha in aan lagu jeclaan laakiin waa in adigu aadan wax jeclaan maxaa yeelay jiritaankaaga ayaa ku xiran in aad wax jeclaato to be is to love nebiga sal alay wasalam oo ka warramay jacaylka uu u hayo afadiisa khadiijona wuxuu yidhi waxaa la igu irsaaqay jacaylkeeda in yiri sugta xubbaha waxaa xusid mudan in falaasifada qaarkood ay ku doodaan in aalaaba raggu ay galmadu daneeyaan halka dumarku aalaaba ay jacaylka daneeyaan sidaas darteedna dumarka la-aantoo dunidu jacayl kama jireen oo jacaylku waa howl xooggeeda ay haweenku qabtaan weeraha tilmaanta wanaagsan ka bixiya jacaylka waxaa ka mid ah oraahda ingiriiska ah ee falin love waa oraah si run ah uga turjumaysa macnaha jacaylka jacaylka runta ah waa lala dhacaa ee lalama duulo jacaylku farxad uma aha sida isbanosa uu sheegay laakiin sida aflaadoon sheegay jacaylka xanuun baa wehelin kara oo ifka laguma helo jacayl nabdoon oo khatar ka maran falaasifa uu ka mid yahay shopenhawer waxay qabaan in jacaylku uu yahay dabin dabeecaddu u dhigto dadka si taran u yimaado biniaadamkuna u waaro dhanka kale weeraha marin habaaminta xambaarsan marka mowduuca jacaylka laga hadlay waxaa ka mid ah weedha ingiriiska ah ee jacayl samayn making love iyada oo la tilmaamayo galmo samayn waraahdani waa sarbeeb laakiin waa sarbeeb dhaawacaysa fikradda jacaylka galmadu waa qayb muhiim ah oo nolosha ka mid ah laakiin kolka mawduuca jacaylka si guud loo eego waxay noqonaysaa wax aada u yar waxaana lagu kaftamaa haddii aad doonayso fikradda jacaylka inaad baabiiso biology ahaan u fasir culimada cilmiga noolaha ama biologigu jacaylka waxay ku macneeyaan inuu yahay shaqo si makanig ah uu jirka u qabto love hormone laakiin dadka badankooda ambiyada iyo abwaanada ayay ka jecel yihiin daarweyn iyo xertiis dadkuna inta ay fuliyaan wax maskaxdooda u sheegto inka badan waxay fuliyaan wax dhaqanka iyo diintu ay u sheegaan oo inta ay garaadkooda tixgeliyaan waxaa ka badan inta ay doonista bulshada tixgeliyaan waxaa jira laba ujeedo oo xiriir loo sameeyo ujeeddada hore ee xiriirka loo sameeya waa in ciddii xiriirka lala yeelanayo laga rabo in wax laga helo ujeeddada labaadna waa in cidda xiriirka lala yeelanayo wax lagu darsado marka cidda xiriir lala yeesho si wax looga helo xiriirkaasi jacayl ma dhalo ee danaysi aan waarin baa laga helaa laakiin marka ulajeedada xiriirku ay tahay in wax la wadaago noloshu waa wanaagsanaataa oo wax la gaaraa liibaan iyo guul lagu naaloodo jacayl ha raadin ee adigu jacayl noqo marka aad jacayl raadiso niyad jab baad la kulmaysaa waayo cid naftaada ka baxsan oo ku siin karta jacaylka aad raadinaysaa ma ay jirto hase haatee markaad adigu jacayl tahay oo aada diyaar u tahay in aad dadka kale wadad iyo waaxid baad adigu ugu deeqdo farxad iyo jacayl waxaa dhici karta in dadka kalena ay jeclaadaan in ay jacaylka iyo farxadda kugula dartaan oo sidaas ay wax kuugu biiriyaan waana tii la yidhi gacmo isdhaafa baa galladii ka dhalataa aan qalinka dhigo hadalkana kusoo gunaanada oraahda mahatma gandi ee tiraahda maalinta awoodda jacaylku ka qaali noqoto awoodda ayaa dunida nabad arkaysa the day the power of love of rulis the love of the power the world will know peace